dad kunlasii xoolagu noolya ee dad nugul oo saameeytay abaarooyo dalka hamreen qoyskii bana la siiyey shan neef oo idhinge islamarkaana lafadaa intii la deersiiyey ku dhowaad lama boqol oo qoys siyoonku kabsadana saameyntii abaaroogiy dalkayo hamareenga hay-adda gareed oo soomaaliya ee ka howlgalaasa degmada diinsoor iyo deeqdan biyaayta iyadoona la deersiiyey dadkii lankatalgalay weliba hansho jilacsana taasoo lankatalgalay intii uu ku faa'iidaysadana guddoomiyaha degmada diinsoor cusmaan macalin cabdi iyo hay-adda gareed oon kumahnagi garab sirmookiyan samayti dadkan tabaalaysan ee ku nool degmada weli kale uusan ka baaqi dadkii ku faa'iidaysaday deeqdan xoolaga nool inay ku faa'iidaysadaan waana xanaanaysadana aafadda waa beri oo maanta lasii ku yeelatay inay usoo xaadiray inay qaataan maxaa la qabaa arigii guud ahaan afar xaafadood oo degmada diisoor ka mida la siinaayay yaa xaafadda waa beri maanta tookadeeda ay tahay nasiib ku yeelatay shuruucan waxaa keenay ama fangaraynaya i r c waxaana bixinayaa n g o gareda waa kaga mahadcelinaynaa sida baahida bulshada ay waqti kasta u garab taagan yihiin iyo sida oo haddii alla iliyo loo yahay ay jecel yihiin inay uga jawaabaan inay wax ka qabtaan dadka shacabka ee deegaanka degmada diisoor ee abaaraha ku dhacay dadka xoolaha ka dhammaaday xoolaha micnaha ladiin siinaayo waxay tahay kiiba shan neef la siinaayo in adood laga dhigto ma aha in maanta markii laydin siin suuqa a geysataan ma aha kasta wixiisa waa inuu xanaanaystaa ilaahayna waxaan u weydiinaynaa wixiisa wax badan oo qayb qaba inuu uga dhigo mar labaad aniga oo hadalka aan badinaynin hay-adda gareedo iyo hay-addii i r c ee hawshaan soo qabatay waan kaga mahad celinaynaa shacabkana kuway wax u noqdo oo iyagana ay ku aayaan oo adood fiican ay ka helaan allaha ka dhigo wabilaahi towfiiq sidoo kale kuwa ku mid ah saraakiisha hay-adda gareeda soomaaliya ee ka howlgalo degmada diinsoor iyo talooyin faylan la wadaagay qoysaskii la siiyey deeqdan neefafka erinka eh isoona sheegin tii uu ku kaalmayi doonana xanaanaynta xoolahun iyo siyan dadkaanga duruufo dhaqaale jarta dadkii meel lahay dadkii inii onay hoola la bilaabo si dhaqaale jo korka hoolagaasi adood naglan la dhagado la fade la hanaanaysdo la fade ma ee wal oo lan gilisi gadaw suuq la seedow ma wali dheegaay ma inka tir galnay hoob ilaahay er lama bilood kala soddon dollar han dhiyaasa oo hoolagaasi alaf lanka gadaw hoob ilaahay lankiba maylisiyey gooski maylisiyey hadda haafadun oo gadoomiye oo waa beri afartin sadgoos iyo iyo walsihayn afarta haabadood haafad kasta mayn targalnay afartii sadgoos hal haabadooda may nagadaasi afartii shan iska jarsho may nagadaana bool toddobaatan iyo afar goos oo reer diinsoor e afarta haabadood una shaqeeyeen e iyo maynka targalnay halkii goos kasta ina la sii doono afar neef afar riyaad iyonay eesanko shan neef iringe weli dheegahay shandaasay neef irinka ee aduudu aduudu hoolo la dhagada lafadow oo inshaad ini bulshada noolole wal kubedelan hanaanaysnan lafadow maayo wala suuq lijeeyo me wala gadado me wala amo me kawaan lijeeyona me marka hoob ilaahay er lama bilood oo meel jara doonte oo alafka hoola ka gadaayan bilibi soddon doolar dhiyaasnangigoos waxaana ku miday qoysaskii neefata irinka la sii iyo hadhawaayeen iyoona umahnageen hay-adda gareeda iyo maamulka degmada diinsoora waa kamaal sheekh cabdulaahi cilmi wayba mahadnaqay hay-adda garaada oo maaragtay wal aduude oo shan neef ee geegkana siini eed eed aan mahadsante ilaahay idin shay haangii walka kafaylana ka sugaana insha allah gareedo oo ilayna siis eed iyo eedan wada mahadcelinaynaa iyo maamulkiina sii
deeqdan neefatay erinkee la siiyey qoysaska ku nool degmada diinsoor ee gobolka baay iyo weli ballanka talgalay sidii hankuka badan lahayeenna abaaroogiy is ihigeen dalka hamreen oyo ku xoolo beelenga